إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dagaallo culus oo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaadhay dagaallo ka dhacay duleedka degmada afgooye qabiir siyaasadeed ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay hoggaanka dagaalka soomaaliya kadib diyaargarow xooggan oo ay samaysay alkataa'ib al akhbaariye ayaa baahisay muuqaal ku saabsan sida looga ciiday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa askartooda ka soo cararaya furumaha ugu goodiyey inay toogan doonaan warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay soo rideen diyaarad duroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afarta bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga oo waafaqsan kowda bisha afaraad sannadda labada kun shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah warkii oo dhammaystiran dagaallo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dagaal culus oo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye dagaalkaasi ayaa lagu dilay sagaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka bartii lagu dagaalamay waxaa u haray ciidamada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkan ayaa imaanaya xilli shalay dagaal ka dhacay isla duleedka degmada afgooye lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana dagaalkii shalay looga dilay toban askari oo uu ku jiray sarkaal sare dhaawacna waa afar iyo toban askari ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalkii shalay ku soo furtay laba qori oo a k ah qori b k m ah iyo qori r b g ah dhanka kale waxaa la baahiyey sawiro muujinaya khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaaladii shalay iyo maanta ka dhacay duleedka degmada afgooye maxamed ciise ayaa ka waramaya mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay meydadka sawiro horodhac ah ee shalay iyo maanta askar ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay sawiradan ayaa muujinaya baaxadda khasaaraha gaaray dowladda federaalka kadib dagaal dhex maray iyaga iyo ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab kaasoo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose wuxuu daaha ka rogayaa sawiradan xogta iyo xaqiiqda goobta lagu dagaalamay waxaanu ku arki karaysaa ciidamada dowladda federaalka oo meydadkooda daadsan beeraha iyo hareeraha goobta ee uu hardanka ka dhacay waxaad kaloo ka dheehanaysaa sawirada la baahiyey mujaahidiinta oo dul taagan askarta dowladda federaalka ee lagu dilay dagaalkaas taasoo ka dhigan in dowladda federaalka aysan awoodin in meydadka askartooda ee duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose oo muqdisho soddoniyo dhowr kilomitir u jirta aysan usoo gurman ciidankeeda aysanna qaadan karin meydadka askartooda sawiradan ayaana waxaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana ka dhalatay saameyn iyo su'aalo si kastaba ha ahaatee waxay ku soo aadayaan sawiradan iyadoo dowladda federaalka mar walba ay sheegato in guule ay ka gaartay dagaalada taasoo waxba kama jiraan ka dhigaysa sawirada ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah mid itusu itaabsi ah qabiir siyaasadeed ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay hoggaanka dagaalka soomaaliya kadib diyaargarow xooggan oo ay samaysay farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan noo haya maxamed saalax oo ah khabiir siyaasadeed ahna mas-uulka xarunta afrika ee diraasaadka ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegtay hoggaanka dagaalka soomaaliya kadib diyaargarow xooggan oo ay samaysay isagoo intaa ku daray in dagaalkii uu soo qaaday xasan sheekhe maxamuud aanu wax natiijo ah dhalin isagoo waraysi siinayay barnaamij boodkaas ah oo lagu magacaabo ixaada ayaa mar la weydiiyey su-aal ahayd waxa lagu micnayn karo in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuu maxamed saalax tilmaamay inay muuqato in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigtay hub horumarsan tanina ay ka mid tahay asbaabaha keenay inay dardargeliso dagaalada
وحركة الشباب أكبر معاقلها في الجنوب مع التواجد في بؤر في مناطق أخرى
xarakada al-shabaab waxay saldhigyada ugu weyn ku leedahay koonfurta soomaaliya iyadoo sidoo kale ka howlgasha deegaano kale xasan sheekh ayaa ku dhawaaqay tan iyo markii uu xafiiska yimid bishii may sannadkii labada kun labaiyo labaatanka inaannu jirin waxaan dagaal ka ahayn oo kala dhexeeya al-shabaab dagaallo adag ayuuna la galay al-shabaab laakiin dagaalku wuxuu ahaa mid aan kujiido ijiid ah oo marba qolo ayaa horumar xagga dagaalka ah ku tallaabsanaysay waayadii dambe dagaalka ay qaaday dowladda federaalka uma socon sidii hore waxaa abuurmay dagaallo kale sida muuqatana waxay taasi fursad siisay xarakada al-shabaab taasoo hadda ka faa'iidaysanaysa waxaa intaa dheer in xogo la helayo ay tilmaamayso in xarakada al-shabaab ay heshay hub horumarsan tanina waxay ka mid tahay asbaabaha dardargelinaya weerarada al-shabaab waxaa muuqata in xarakadu aad u diyaargarowday markanna ay la wareegayso hoggaanka dagaalka هناك معلومات كثيفة في الفترة الأخيرة تتحدث عن أن حركة الشباب وصلها سلاح متقدم هذا ايضا عامل يحسب في لصالح حركه الشباب انها استعدت اكثر لاستعداد لاستعاده زمام المبادره ميدانيا muddooyinkii u dambeeyey waxaa isa soo tarayay dhinacyada ka hadlaya xaaladda soomaaliya gaar ahaan dagaalada dardarta ku socda ee ay wadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo bil gudaheeda la wareegay dhul ballaaran oo ka mid ah gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe sidoo kalena gaaray duleedyada magaalada caasimadda ah ee muqdisho khubarada ka faallooda arrimaha amniga oo ay ku jiraan kuwo reer galbeed ah iyo qaar ka soo jeeda dalalka carabta ayaa sheegay inay suuragal tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegto magaalada caasimadda ah ee muqdisho waad maadsantahay farxaan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena mubaarak cumar sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa askartooda ka soo cararaya furumaha dagaalka ugu goodiyey inay toogan doonaan jenaraal mahad cabdiraxmaan oo ah taliyaha ciidanka loogu yeero asluubta ee gacanta ku haya xabsiyada dowladda federaalka ayaa fariin goodisa u diray askar ka tirsan ciidankaasi oo uu dhowaan u sugootiyey furimaha hore ee dagaalka maadaama ciidamada dowladda federaalku si guud ka soo baxsanayaan jiidaha hore ee dagaalka gaar ahaan kuwa ay ka soconayaan dagaalada lafjibiska ee lagu dabarjarayo ciidamada dowladda federaalka ee soo qaaday duulaanka iyo horboodaysa dowladda maraykanka kuwaasoo isku soo maqiiqayay qaar ka mid a deegaanada lagu maamulo sharaacada islaamka ee dhaca koonfurta ee bartamaha soomaaliya ciidamadan lagu yeero asluubta ee ilaaliya xabsiyada lagu dhibaatayo dadka muslimiinta ayaa waxay dhowaan ka soo muuqanayeen kaamirada alkataa'ib iyagoo meydadkooda ay dhex yaalaan xeryihii lagu galay taliimahad ayaa waxa uu fariin goodisa u diray askarta uu isagu soo diray ee ka soo cararay furimaha waxa uuna sheegay inay kula dhaqmi doonaan xeerka u dugsan askartooda oo dhigaya in askarii la toogto haddii uu furimaha soo baneeyo sharciga ciidamada wuxuu sheegayaa ninkii furun dagaal ka soo baxa dagaalka ka soo taga waa dil toogasha haddaan dilkii gaari weyno wax u dhigmo oo gaal shiro ah oo ciqaab ah iyay la kulmaayaan keli marka qofkii ley ma aha qofkii arrintaas sameeyey ley ma aha hooyadii aabbihiina waa la jiraan yaa ciqaabtay wax ka qaadanayaan marka koowaad qorigiiyaan ka rabaa marka labaad hooyada iyo aabbaha iyo wixii familkaas ah isagana ku dar qofka kulli dhaqaalaha waa laga joojinaa saanaad u sheega kulli dhaqaalaha ay mishaarka ay qaadanayaanoo dowladda ay siiso waa laga joojinayaa waa markay ugu sahlan tahay
hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidamada asluubta ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladda federaalka furimaha ka soo buuxisay ciidamada ilaaliya xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho taasoo jab iyo fashil ay ku tahay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh taasi waxa uu ahaa mubaarak cumar alkataa'ib al akhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal ku saabsan sida looga ciiday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah mar kale iyo maxamed ciise
alkataa'ib al akhbaariyah ayaa soo bandhigtay muuqaalka ciidda ee wilaayaadka baay jubbada hoose galgaduud hiiraan iyo shabeellaha hoose muuqaalkan ayaa soo bandhigaya quruxda ciidda ee wilaayaadka qofkii daawada wuxuu dareemaya in si aad u xooggan oo shacaacirta loogu oogay wilaayaadka islaamiga ah wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa lasoo bandhigay sida loo tukaday salaada iyo tirobadnaanta dadka ku nool magaalooyinka oo ay buulafulay ugu horrayso من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عامين طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف أبو magacayga waa qaari xasan ibraahim waxaan joogaa degmada boqolfulaay qaar ahaan dukaanka xuseen daafidow Ah, ciid ayaa fuud inagu soo haysa dalabku waa badan yahay dhararka zaa'idaa loo tulinayaa sanadkan shaarar saraawiil bakistaamo waa shaqaynoo hawsh waa noo kala socotaa maasha allah ilaahay noo ziyaadiy degmadeena allah noo barakeeyo الجواد بلغها لي يا عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي waxaa sidaa oo kale lasoo bandhigay oogidda salaada ee wilaayada hiiraan jubbada hoose galgaduud iyo shabeellaha hoose waxaadna arkaysaa bilicda magaalooyinka iyo quruxda dadka waana muuqaalo ka duwan magaalooyinka kale ee soomaaliya ciidda iyo dabaaldegyadeeda lagu soo bandhigay magaalooyinka kunyabarow buqa qable ceelbuur iyo galhareeri iyo kuwo kale oo badan ayaad ku indhadogsanaysaa bilicdooda عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah cali xaaji jaalle maanta waxaan ku iidnay buulo fullaay si fiican oo sharaf leh ayaa loogu iiday alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahadda iska leh dad fara badan jamaaca fara badan ayaa isku soo baxday khayr waaligaynaa haddii alle ku horan yahay aa salaadana geliya oo noo maxadariyey waa muuqaalo beeninaya sawirada khaldan ee ay baahiyaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka marka ay ka hadlayaan wilaayaadka islaamiga ah muuqaalkan ayaana goor sii horraysay lagu baahiyey baraha internetka
يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام
warkan waxaa kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay soo rideen diyaarad daroon ah oo ay leedahay dowladda maraykanka xoogaga xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay fiidnimadii isniinta in ciidamadooda ay soo rideen diyaarad nuuc ah aan duuliyaha lahayn ee maraykanku leeyahay taas oo dul heehaabaysay hawada gobolka ma'rib ee bariga yemen yaxya sariic oo ah hafhayeenka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay gantaal nuuca balastiigga ah ay ku soo rideen diyaarad daroon ah nouceeduna uu yahay m q sagaal taas oo uu maraykanku ku soo weeraray gobolka ma'rib ee bariga dalkaasi waxa uu intaa ku daray in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ay tahay tii lix iyo tobanaad oo ay ku guulaystaan inay soo ridaan intii uu socday xasuuqa ka dhanka ah marinka ghaza tan iyo shan iyo tobankii bishii maarso waxaa sare u kacay dhaqdhaqaaqa militari ee u dhexeeya xuutiyiinta iyo maraykanka kadib markii kooxda xulafada la ah iiraan ay ku dhawaaqeen inay dib u bilaabayaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa yuhuudda ee mara badda cas warkiina dhegaystayaal caawa waa naga intaasi